gudoomiye ku-xigeenka xafiiska culummada ee ismaamulka mandheera sheekh axmed suudaan ayaa waxa uu ku dheeraaday ka hadalka xarumaha la isku quraan saaro ee cilaajyada sheekha ayaa tilmaamay in xarumaha cilaadyada ay bulshada kala kulmaan dhibaatooyin badan islamarkaana looga qaato dhaqaale badan sheekh axmed suudaan ayaa ugu dambeyn bulshada mandheera ku wacyogeliyey inay ku kalsoonaadaan rabbigood oo ay guryahooda isku quraan saaraan
ikhwaanii iyadoo arrinta sidaa tahay ayaa dadkeena waxay ku rafaadayaan saxiib qofka bani aadamku hanuunsan kara imtixaan waay ku hanuunsan kara waxaa lagu yaacayaa meel dad wax yihiin la garanaynin ayaa lagu yaacayaa si gaar ahaan haweenkiina haweenkoona waa diinyar yihiin asal ahaan waa dicaafa qulub qulubtooda waa daciif diintoodana waa yar tahay dikriga ad ay dikri aan la xusaayana waa yarya sidaa darteeda sheekha ninkaan lid sheegay meesha kan midkaan soo imaaday kana kan daki imaaday doolow miya ama markeena luuq miya ama sameelas waala meesha duurka la aada marka intaa loo yaaca marka intaa loo yaaca rusheeye imaaday rusheeye adiga soo muslim mitid soo ilaahay qulhoodla birabifala birbiras faataad ilaahay soo kuma barin ehelkaad maa ku akhrisid caruurtaad maa ku akhrisid ayaga naftaad ma isku akhriyaan ma bartid ma adig ilaahay kuma xirnid soomada ilaahagaad casa wajal maxaa dhexdin yaalla maxaa daawadaad geliyey dad kale caqli isticmaalayaan hoolo qaadanayaan hoolaha dhaafa dadka dhacayaan dhaca waay mas maaha maskax waay waas aad u jeedid maskaxa waay qur-aanka culimmadaada taqaano ummaddeen soomaalida inay ulamo loo yeedho diintooda la yaqaano oo ilaahay ka cabsanayaan la og yahay haye kaali anugofkan igu tufa ku tufaan ilaahay u caafiyo weligeedaa jiri jirtay maxaa jidkaas maxaa looga lexday bobobobobobo rusheeyey rusheeyey lowlow qof ayaan maalan oo ku caafimaad halka qof halka qof markaas nugsiga hadda kor hebel ku caafimaday boqolaalaa dhibaato haysa oo laga qaatay toddobaatan kun boqol kun iyo labaatan kun laga qaatay oo dhibaato haysa dhibkii ma ramrameen dhibka la qabsaday wixii qalad oo diin ay diini ah meesha ka dhacay xisaab ma laha dad qalad oo diini ah midna waa jireen ayaa jirtay mid jirina keentay konton naagood oo meeshaan fadhiida tii caafimaad qabteen iyadina waa dhexdooda la maraya wax baa lagu buufina weli waa dhacayaa dharkaa ka dhaca ayuu diinin haada si haweenkeena waxaas loog looga ogolaanaya war waxaas wax jira maaha waxaa waay tuugnimo nooc ka mid ah waay komaannimo nooc ka mid ah waay allihiina ka cabsada diintiina qabsada allihiina qabsada marka walaalayaal diinta ad ilaahay idin baray ku kalsoonaada wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku baray ku kalsoonaaw ee meel kale bad kaleeto oo laga yaabo shirki in lagu dhaco masaakin in lagu dhaco haweenkii qaar inuu dhibaato soo gaarto dada ku dhintay dadaa ku dhintay dadaa ku fasaaday arrintaas waa idinkaga digaynaa allihiina ka cabsada subxaanahu wa tacaala ee hala qabsado adkaarta nabiga calayhi salaatu wasalaam nooganooga tagay cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera